أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dowladda silibiyadda maraykanka ayaa qiratay dadkii shacabka ahaa ee ay ku xasuuqday degmada jamaame ee wilaayada islaamiga jubbada hoose kooxda herdada soomaaliya ayaa xaqiijisay in la jabsaday adeega nidaamka e visa ee dhowaan ay soo saartay kooxdu xukuumadda kaafiradda maraykanka iyo kuwa murtadiin ah ayaa duqeyn arxandaraxa ka geystay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga jubbada hoose mid ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga bakool ayaa caleema saaratay nabadoon ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowla diini ah u soo gebagabeysay howlwadeennada maktabka zakawaadka ah wilaayadaas xaflo lagu soo gootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniinaha taariikhda hijiriguna ay tahay lix iyo labaatanka bisha jamaadulawal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda silibiyadda maraykanka ayaa qiratay dadkii shacabka ahaa ee ay ku xasuuqday degmada jamaame ee wilaayada islaamiga jubbada hoose warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare maamulka saliibiga ah ee washington ayaa qirtay weerarkii bahalnimada ahaa ee sabtidii lasoo dhaafay ay diyaaradaha dagaalka ee maraykanku ku xasuuqeen dadka abriyada ah ee ku nool degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga jubbada hoose bayaan ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu sheegay in duqeymo dhinaca cirka ah ay ka fuliyeen jimcihii iyo sabtidii lasoo dhaafay deegaan waqooyi bari kaga beegan magaalada kismaayo taliska africom waa uu ka gaabsaday inuu wax faahfaahin ah ka bixiyo waxyeelada uu geystay weerarkaasi balse wuxuu bayaankiisan ku caddeeyey in kooxda ridada soomaaliya ay qayb ka ahayd gacanna ku siisay fulinta duqeyntan axmaqnimada ah ee uu ku xasuuqay dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada jamaame randof bon institute oo ah hay-ad gaaleed fadhigeedu yahay maraykanka ayaa xaqiijisay in duqeymo lagu xasuuqay dad rayid ah uu maamulka trump ka fuliyey maalmihii lasoo dhaafay koonfurta dalka soomaaliya hay-addan oo inta badan diiradda saarta faragelinta maraykanka ee dalalka caalamka ayaa boggeeda ku daawacday warbixin ay ku xaqiijisay in maalmahan u dambeeyey uu maraykanku qaaday ugu yaraan shan weerar oo cirka ah oo uu ka fuliyey gudaha dalka soomaaliya weeraradan duqeynta ah ayay warbixintu xustay in lagu xasuuqay dad rayd ah laguna burburiyey guryo iyo goobo ganacsi oo ku yaala magaalada jamaame sida ay hay-addu ka soo xigatay ilawareedyo maxalli ah oo waraysiyo la yeeshay dad goobjoogayaal ah hay-ad gaaleedkan fadhigeedu yahay dalka maraykanka ayaa geesta kalena iyadoo soo xiganaysa mareegta islaamiga ah ee wakaaladda wararka ee shahaada waxa ay boggeeda kusoo bandhigtay sawirada shacabkii lagu xasuuqay magaalada jamaame saliibiyiinta maraykanka oo adeegsanaya diyaarado iyo madaafiic ayaa si aan loo meeldayin u duqeeyey xaafadaha degmada jamaame waxayna duqeymahaasi ku beegsadeen guryo shacab goobo ganacsi iyo xarumo waxbarasho xasuuqan waxshinimada ah ee ciidamada siliibiyiinta maraykanka oo kaashanaya murtadiinta soomaaliya ay ka geysteen magaalada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa waxaa ku shahiday laba-iyo toban qof oo isugu jira siddeed carruur ah saddex dumar ah iyo oday waayeel ah sidoo kale waxaa duqeymahan ku dhaawacmay sagaal qof oo kale waxaana ku burburay guryo shacab goobo ganacsi iyo xarumo waxbarasho aad baad u mahadsantahay walaalka cali yare kooxda ridada soomaaliya ayaa xaqiijisay in la jabsaday adeega nidaamka e visa ee dhowaan ay soo saartay kooxdu marwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee kooxda ridada soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay ku qirtay in la gabsaday nidaamka e fiisa oo ahaa dalkugalay kooxda ridada soomaaliya ku soo rogtay dadka ka soo deganaya garoommada soomaaliya bayaan ka soo baxay kooxda ridada ayaa lagu sheegay in la jabsaday xogta dadkii qaatay dalkugalka e fiisa iyagoona sheegay in guddi loo saaray kuwaasi oo soo baaraya cidda ka dambeysay in la jabsado e fiisa kooxda ridada soomaaliya ayaa fadeexad kala kulantay kadib markii la jabsaday e fiisa taasoo ku qasabtay in muddo maalmo ah ay ka aamusaan arrintan warbixin dhowaan ka soo baxday dowladda Mareykanka iyo ilo amni oo caalami ah ayaa xaqiijisay in nidaamka ee fiisa ay samaysay kooxda ridada Soomaaliya si buuxda loo jabsaday lana dhacay dhammaan xogta dad gaaraya ilaa 35417 qof ee codsaday fiisahaasi arrintan ayaa keentay in ka badan lixdan khabiir oo sirdoon shisheeyaha ay isaga baxaan magaalada muqdisho kadib markii safaaradda maraykanka ee muqdisho ay sheegtay in kow iyo tobankii nofembar la jabsaday nidaamka ee fiisa ee kooxda ridada soomaaliya xubnaha sirdoonka ah ayaa bixitaankooda yimid kadib markii la sheegay in kooxaha la garanayn ay gacanta ku dhigeen xogta in ka badan soddon iyo shan kun oo qof oo isticmaalayay nidaamka ee fiisa oo ka kala yimid dalal ay ka mid yihiin maraykanka safaaradaha shisheeye ee muqdisho ku sugan ayaa joojiyey isticmaalka nidaamka ee fiisa ee kooxda ridada iyagoo ka cabsi qaba in xogtooda la faafiyo mahadsanid marwan xukuumadda kaafirada maraykanka iyo maleeshiyaad murtadiin ah ayaa duqeyn arxandaraha ka geystay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga jubbada hoose faysal mahad soomaali ayaa warbixinta warkani haya ah bismillaahi raxmaan raxiim maalmihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka murtadiinta oo ay wehelinayaan ciidamada saliibiyiinta ameerikaanka ah iyo maleeshiyaadka ay soo tababarteen ee baangaraafta dhaqdhaqaaqi ayay ka wadeen deegaanada dhacajiinka webiga ee si gaar ah ee deegaanada ku dhowdhow ee difaacyada ay ku leeyihiin baarsangooni siddeed iyo afartankii saac ee lasoo dhaafay dagaallo culus ayaa maleeshiyaadka murtadiinta waxa uu ku qabsaday halkaasi markii dambe si qar iska xoornimo ayay ku soo gaareen deegaanka koban ciidamada cadowga ah ee saliibiyiinta ah oo kaashanaya murtadiinta dabadhilifyada u ah ayaa dad shacab ah oo muslimiina ku xasuuqay duqaymo ay ka geysteen degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose saliibiyiinta maraykanka oo adeegsanaya diyaarado iyo madaafiic ayaa si aan loo meeldayin u duqeeyey xaafadaha degmada jamaame waxayna duqaymaha ku beegsadeen guryaha shacabka goobo ganacsi iyo xarumo waxbarasho dadka shacabka muslimiinta ah ee ku shahiiday duqaymaha saliibiyiinta maraykanka waxay gaarayaan ilaa laba iyo toban qof kuwaasoo isugu jiray sideed caruur ah saddex dumar ah iyo nin oday ah sidoo kale waxaa duqaymaha cadowga ku dhaawacmay ilaa sagaal qof oo kale waxaa la faafiyey sawirada dadkaasi muslimiinta ah ee kala duwan iyo dhismayaashii ee cadowga ay burburiyeen sawirada waxaa ka muuqanaya ee dhibaatooyinka baaxadda leh ee dadka muslimiinta ah soo gaaray iyo burbur weyn oo ka muuqanaya dhismayaashii ay degganaayeen iyo goobaha waxbarashada waxaan la kulmay hooyada ah oo markaa ka timid ee sida ay ii sheegtay beeraha hase yeeshee gurigoodii oo ay ku sugnayd gabar ay soddoh u ahayd ay halkaa ku shahiiday hooyadan waxaan kala sheekaystay ee gabadha shahiiday ee inta ilmo ay ka tagtay iyo sidoo kale magaceeda iyo xaalkeedaba suu ahaa asalaamu calaykum raxmatulah barakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maam magacaaga maryan cumar nuur baruuj haye xaggee joogtaa aniga jamaaman joogaa haye saaxiib saag saax u dhaceen saakaar ma jooga baaraxan jira jugta banaanka ka maqlaay haye gabartay waa ula hadlaba xeer jamaam waa halaawaysa gabartay ilmahan wad cadigiyey haye gabartay waxay tiri haye haye beesankuu soo tuura lacagaa u soo tuuri haye waxay tiri habartay ula hadlaa barteeda la hadash haye haddaa barteeda baabur baxoolinku gadam gabadhna warta haddii nabarka din wac ma dhacay nabarka din wac ma dhacay haddii wac mana ilmaheygaan wace war gabadhaas ma aragtay nin walbaan wace ma aragtay ma arkin ma arkin ma arkin Haye.
haddii ilmaheyga isoo wicen hooyo waxay yidheen gabadha jikadaas uu galay ee madfuuca laleeya gabarta waa dhimid ilmihin waa korfadheen meeqa cunugay ka tagtay saddex cunug haddan uur yaray heed waa gartay marka eh, yaa dilay marka gaalada iga dishe Haye.
gaalada ilaahay naga qabto Ilaahay naga qabto. Ilaahay.
gaalada iga qabo ilaahayda ka qabta Eh, Eh, ilmaha- gabadha gabadha wiilkaaga qaba gabadha wiilkeyga qabo maryan cali ala yidhaahaa haye sheekh nuuraa qabo haye gabartay waa dhimbas ilaahay u naxariisto gabadhaada ma shabaab ay ahayd maya alle alla shabaab maaha shabaabna ma qabi alle alla waa ilaag waa waa waa la maage haye waa noola maaga bartee waa- waa lada maage waa noola maaga haye maxaa ku habaaraysaa marka cadowgaas gabadha kaa dilay cadowgaas inaa bartiis la waayo bidhaantiis la waayo haye waa ilaahay oogu barya gabadha oo caruurtii caruurtii ilmaha muslimka wada muslimka ilaahay wada ma kusoo gaarin Haye.
baarahan jire Haye.
abartee ilaahay anaga qabta gaaladan ilaaha naga qabta gabadhaan ay tacnad meedkan waxay duugaan mar barid wala kal roor meedkan iyo qaad magaalo cidlo waa hadda.
magaalo cid waa meedkan guriga iigu jiraa Haye.
in iyo qaadaan jeclaa muslimiinta iyo gurmadaan insha allah ilaahay Hay, haddii qalbiga ilaa yaraa bartee Waa ku tacsiyen, insha haddii Allah.
ilaa yaraa insha allah haye.
hay bartee intaa kadib waxaan booqday ee qaar ka mid ah madaaris ee qur'aanka lagu barto oo ka mid noqday goobihii cadowga ay burburiyeen kadib markii ay ku dhaceen ee tiro hoobayaal ah sidoo kale duminta madaarista lagu barto qur'aanka kariimka ah waxaa qayb ka ahaa in lagu beegsanayay ee diyaaradaha isqarxinaya waa kuwan qaar ka mid a ee dadkii ka agdhowaa ee qaar ka mid a madaarista la burburiyey oo inooga warramaya ee qaabka wax u dhaceen inta qof ee wax ku noqotay iyo xalka siduu ahaa bismillaahi raxmaan raxiim weli booqashada waxaan ku jirnaa goobihii duqaymaha ay saaka ka geysteen cadowgii duulaanka soo qaaday markana qof ka mida dadka deegaanka goobjoog u ahaa qaar ka mida dhacdooyinkii magaalada ka dhacay sidoo kale gurmad u sameeyey dadkii muslimiinta ahaa ee dhaawacyada kala duwan ay soo gaareen ayaan la kulmaynaa asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow saakase wax uga dhaceen magaalada jamaam walaalo eh, anigu magacayga waxaa la yidhahdaa eh, xuseen nuur ibraahin suldaan xuseen barmiil haye yaa la ii yaqaanaa soo dhowow suldaan waa ku dhowahay saaka degmada jamaamo waa maxaa la dhahay yani marta ilaahay subxaanahu watacaala horta qadartiisaa ka dhacday Een, dhowr siyaaboodayna wax u kala dhaceen S- adiga ba- saddex saac waqti saddex saac baar saddex saac yaa waxay noogu soo bilaabeen hoobiyi wax la yidhaahdo yaa magaalada ay ku soo tutuureen Een, guryo xaafadeed oo ay ku dhaceenna waa jiraa madarasooyin ay wax ku gaareenna way jirtaa aad iyo aad madarasada ay saaka hoobiyaalku wax ku gaareen waxaa ka mid ah madarasada macalin cusmaan cabdulle ku- ay- ayaa ka mid ah haye macalin cusmaan madarasihiisa hoobiyaa ku dhacay wadaad masaakiin oo- oo muuse cali la yidhaahdo oo ummadda la noolaa yaa meesha ku shahiiday ilaahay subxaanahu watacaala shahaadadiis allah ka aqbalo Aamiin, yaa rab.
waxaa kaloo dhib ku gaaray meesha een, wadaadkii madarasada dhigaa oo asagana maxaa la yidhahda macalin maxamed la yidhaahdo waa arrin lagu yaqaano maleeshiyaadka murtadiinta ah iyo gaalada la socotaba marka si weyn loogu naafeeyo oo lagu dhigbixiyo jiidda hore ee dagaalka iyaguna inay ka aargoostaan oo caradooda ay kala duldhacaan dadka muslimiinta ah ee aan waxba galabsan dagaaladii ugu cuslaa ee ka dhacay ee halkii lagu dagaalamayey ee duleedka ee deegaanka baarsanguuni iyo nawaaxiga jiinka webiga ee cadowga allah waxa ay ku ciilbaxeen oo duqayntii ugu darnayd ay ka geysteen ee tuulooyinka ee jiinka webiga dhaca iyo sidoo kale gudaha magaalada jamaame taasoo hadafka ugu weyn uu ahaa in dadkan muslimiinta ah ee nabadgelyada iyo ammaanka ku haysta ee guryahooda iyo magaaladooda la barakiciyo oo halkaasi dhibaatooyin kala duwan lagu gaarsiiyo ee sidoo kaletana qalqal lagu furo amniga iyo istiqraarka ay haystaan hase yeeshee ee allah fadligii ee maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee dhibaatada geysanayay waxaa ka hortegayay ciidanka allah ee mujaahidiinta ah ee furimaha dagaalka ku sugan ee halkaana ku xanuujiyey dabcan oo khasaare badanna u gaarsiiyey waxaana saacado kadib maleeshiyaadkii murtadiinta ee sida qar iskaxoornimada ku soo dhowaaday ee l- lagu qasbay in iyagoo firxad ah oo kala yaacaya ay dib ugu noqdaan halkii ay ka soo baxeen xerooyinkii ay ku lahaayeen magaalada kismaayo iyo duleedkeeda waad mahadsantahay walaalka faysal mid ka mid a qabaa'ilada degaa wilaayadii islaamiga bakool ayaa dhigatay munaasabad ay ku caleema saaratay nabadoon ku hogaamiye ku dhaqanka shareecada islaamka deegaanka ceelgaras oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxa uu martigeliyey munaasabad heerkeedu sarreeyey oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee bakool culummo nabadoonno waxgarad salaadiin iyo martisharaf kala duwan waxaa munaasabadan agaasinkeeda iyo diyaarinteeda iska lahaa beesha jilible oo ka mid ah beelaha dega wilaayaadka islaamiga gaar ahaan qaybteeda degta wilaayada islaamiga ee bakool ujeedka munaasabadda ayaa ahayd doorashada malaaq cusub oo beesha jilible ku hogaamiyey shareecada islaamka waxaana malaaqan la doortay uu beesha ku matali doonaa wilaayada islaamiga ee bakool waxgaradka iyo samadoonnada beesha jilible oo ka hadlay xafladda ee ay ku dooranayeen malaaqan cusub ayaa ballan qaaday in malaaqa ay la shaqeynayaan inta uu xaqa u taagan yahay hiil iyo hoona ay la garab taagan yihiin aan mayku hadalay odayaalkii jilible geydhiya fargamaas odayaalkii yo magaajo ka hadale nii wanaagsan galbu furun mayha ka dhowaayana haddii odayaalkii jilible geydhiya fargamaas en malaagii jilible geydhiya fargamaas liindooradii wanaag ii sharaf ii kaljeceel yaha ka dhowaayan haddii ilaahay yar malaag jara diinka nii hogaamiyaaw caano laka halaaw diin laka halaaw kheyr laka halaaw alleha ku weele idi reer jilible oo malaaq obsid malaagaas oo la araw sheeguriyin aleow mataamud taasasiin sheegaan ilaahay barakhaay malaag li weydiiyaayahaay hidde malaaga kumogonaay suldaan daraada liindooradi walaay dhoon way hali ilaahay ha barakhaay haani diinka ka dhammaday dadka hugaami alla ku hela suldaan ibraahim isaaq cabdi suldaanka guud ee beesha jilible oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa guud ahaan bulshada reer jilible si gaara samadoonnada beesha ugu baaqay inay la shaqeeyaan malaaqa cusub ee ay soo doorteen isagoona dhankiisa ballan qaaday inuu garab istaagi doono malaaqa cusub maylanaha bulshadii ku odsaday malaagi ini lalashagay garab liingnagad lalashagay lahadhowaay liinghamana koley anigana insha allahu tacaalaa maadaama suldaankii reerkii ahaa insha allah may baa ka dadaalay si walaalkii mayla ra'y uso anigana nlashagay ilahay oo mayla ra'y wali uso culaysaha kanagada masuusaha sheegada anigana unku fududaay lahay taasa anigana insha allah yaa ka dadaale taasa ka lashageeye malaaqa ay beesha jilible u dooratay wilaayada islaamiga ee bakool malaaq ibraahim cali maxamed xaamud oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa beesha iyo wilaayadaba ka codsaday inay la shaqeeyaan xilkan adag ee loo dhiibayna ay ugu kaalmeeyaan garab iyo gaashaanna ay u noqdaan
maybaa codsaday shucuubtii reer jilible gobolka bakool maybaa ku codsaday insha allahu tacaala iyo walaayadii reer gobol iyo reer degmo maadaama luqunti walaang maybu ah ammaanadan san culus liingili ini liila shaqeeya intiiba anaka toosanna wadada xaqa e anaka toosanna oo anna dad hogaamiyo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam taasna haddee ilaahay subxaana watacaala amarninku kooyu shucuubtii dhammaantiyo mayba codsadeeye intiiba an xaqiba ana garab surinna ini liibaal surinaada wali xaqan haynana maybu ah liinka garab surigna wali maybu ahaha nasteexaena haddiiba godanaan loo araga liing nasteexaya ugu dambeyntii sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo munaasabadda soo xidhay ayaa dhankiisa ballan qaaday in wilaayadiisa ay soo dhoweynaysa malaaqan cusub ee beesha jilible ay u dooratay wilaayada islaamiga ee bakool ayna la shaqaynayaan isagoona dhanka kale beesha jilible u jeediyey dardaaranno dhaxalgalla malaaqii doorten oo wakiilkahay gobolka bakool kamahilaaya beella dhankiisanha doorateno sheendhaten qaadni waan cagbalni qalbo furunga kala shaqeeyaana gacmo furunga haga dhawaayana sida suldaanka buunala shaqeeyanay qaabka maana wada shaqeyntan hayti saas iyo si kafayliya haada doonta insha allahu taala ilaah idin shay allahu akbar allahu akbar allahu akbar na siibsatan ilaahi subxaana wa taala kheyrsiin waafaji haddii sakatan reer jirib geydhiya fargamaas dadkiisan dooratan dad culumee ilaahay diintiis walku gordaaw iiw wanaagi kheerun kutuhusagna kii horan haka dooratan ununa siinka ogolaani kaangna isaga haka dooratan siinku ogolaani marka laakiin maylan baahanyaa in garab siidaan gaashaan angnaga taan eed iyo eed wala anan dardaarmo may kumidaha midnimada isku duubnaashada waa tasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu si kastaba malaaq ibraahim cali maxamed xaamud oo ah malaaqa cusub ee beesha jilible ay u dooratay wilaayada islaamiga ee bakool waxaa hor yaalla xil culus oo mas-uuliyad adag ay ka saaran tahay waxaana allaha uga baryeena in xilkan uu la qaado kuna toosiya waddada saxda ah jihaadkana uu garab iyo gaashaan u noqdo idamka alleh wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa dowladdiini ah u soo gebagabaysay howlwadeenada maktabka zakawaadka wilaayadaasi sida uu ku warramayo casaam carafaad dowladdanoo socotay muddo saddex maalin ah waxay wilaayadda hiiraan u qabatay howlwadannada maktabka sakawaadka ee degmooyinka deegaanada wilaayadda hiiraan waxaana munaasabadda lagu soo gabagabaynayay dowladda ka dhacday degmada boqaqable dowladdan muddada ay socotay waxay howlwadannada maktabka sakawaadka wilaayadda hiiraan ku qaateen culuum kala duwan qaar ka mid a ragga jihaadka saqriga sakawaadka wilaayadda hiiraan oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen dowladaas bismillaah wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasal allahuma calaa sayidina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ikhwatii fillaah maalmahan waxaa noo socday dowro dowladaas oon aad ugu faa'iidaysanay aniga gaar ahaan waxaa ka socday muxaafadada makoylo duruus aad u qiimo badanaa qaadanay duruustaa waxaa ka mid ahaa aljundiya walimaara alamaana لماذا شرع الجهاد من نحن وماذا نريد مع وصايات وتوجيهات حول عمل أي كسب سنة آدي آد أيان أقول فأيدي سني إلهي سبحانه وتعالى هكا أجر سي عدي قبطي عدي آباب الشبه إن شاء الله أنا الله نغدي قدتك يكو عمل فلو وحان قادنا تطبيقي عمل كأن كجرنا إلهي أنا هنو كالميو دتك أن كشقينا إلهي بركو السن يو قلبي ود الله نونا جيو إلهي ومهد أسكرا نغدي مسلمين ونعمة نعمة الإسلام والإيمان annagu maktabad sakawaad anigoo ka socda degmada jalalaqsi maalmahan saddex maalmood waxaa nooga socda meeshan dowraad duruusaad kala duwan lagu qaatay idardaaranna ilaahay subxaana watacaala waxaan leenahay intii soo abaabush ilaahay ha ka ajarsiiye raggii macalimiinta ahay duruustaas bixinayey annagana ilaahay ha nagu anfaco kuwii qaata allah naga dhiga wax badan ayaan ka faa'idnay waxaan aad u jeclaan lahaynay duruustaasoo kale in noola soo celceliyo wax badan baan ka faa'idnay ilaahi subxana watacaala ku mahadsan kulankan khayrka badan ilaahi subxana watacaala noo waafijiyey nooguna dhameeyey haddana Ee, nabad iyo khayr ee, anigoo ka socda ee, maxaafada degmada beledweyne ilaahi subxana watacaala waxaan ku mahadinaynaa kulankii iyo khayrka badan lahay ilaahi subxana watacaala haddana ee, khayr iyo nabadnana noogu dhameeyey duruuso badan oo ma aragtay oo hadda aan lasoo koobi karin khayr badan ilaahi subxana watacaala mahadda iskale dowladdii sharcigaheedii aan qaadanay maalmahan saddexda maalmood ah maktab waskubaadka gobolka aan qaadanay anigoo ka socda degmada buga qable ee xarunta walaayada waxaan leenahay ilaahi nugu anfaco wadakir fa inna dikra tanfacu lmuminiin muminiintu waxaa waaye qalbigooda waana iyo khayr kama dhirgo tadkiray noo aheeday cilmi bay noo aheeday ilaahi hanugu anfaco waxaana leenahay shaqooyinka iyo howlaha noola idmadan ilaahi noo fududeeyo dadka muminiinta dhex joogna muslimiinta ah ilaahi raba u keeno ilaahi abaarta naga bixiyo gaalada la hajibiyo dowradan loo soo gebagabeeyey howladanada maktabka sakawaadka wilaayadda hiiraan ayaa imaanaysaa xilli maalmo ka hor wilaayadda shabeellada dhexe ay degmada aadan yabaal dowlad diiniha ugu soo gebagabaysay howladanada maktabka sakawaadka wilaayadda islaamiga shabeellada dhexe ugu dambayntii xaflad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud walaalka cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixinta warkani haya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون aayaadkaasi waa daahfurka xaflad lagu maamusayey arday dhammaysatay qur'aanka kariimka oo ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galguduud madarasada cutmaan binu cafaan waxay ka mid tahay madaarista magaalada galhareeri waxaa ka qalin beddeshay labaatan arday waxaana ka soo qayb galay xafladda qalinjebinta ah ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha murursade nuqabo macallimiin dhallinyaro haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada galhareeri ardayda ka qalin beddelatay madarasada waxay goobta ku soo bandhigeen bandhig ka turjumaya waxyaabihii ay ka barteen tan iyo intii ay ku guda jireen barashada qur'aanka kariimka iyo mutuunta kala duwan مرحبا بقلب رحب ومكان مبين فإن القرآن العظيم هو الكنز الزاقر والبحر الواسع الذي لا تنقضي عجائبه قد حوالنا الكثير والكثير من العلوم والمعارف مما لا يمكن حصره مهما ظهر للبشر من علومه فإنه لا يزال به الكثير من المعارف والعلوم والحكم والتشريعات الإلهية التي يستقيم بها أمر البشرية كلما غاصوا في بحوره واستقلسوا من معانيه فإن القرآن الكريم هو الكتاب المبارك الذي أنزله الله رحمة للعالمين فأهلا ومرحبا هنيئا لكم طيبا بحفل اختتام مبهج للنواظير صرنا بلقياكم صراط المكارم فمدراسة العثمان نجم المدارس ودفعاتها تترى كقدوة بادير فمنها نألنا وارتوينا من الصدى ومنها اقتبسنا النور نور البصائر فقرآننا هدي شفاء ورحمة وحجة محتج ومقميع ماكر وفيه سعادتنا ولم يوت مثله
أطفال ظنك كيف جاويت سوى رضينا طوبى لنا لسقرف سواء وضلت ضلتم وبروم ضلوا كالحجر ضلت شعرانا ضلوا يضللن نحضرا مع المختضر وكنت فضا وجميع النظر nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim oo ku hadlay abka waalidiinta ayaa si adag ula dardaarmay waalidiinta macallimiintana u mahadceliyey martida oo loo yeelay oo kasoo qayb galayna waxaan leenahay ayagana sidoo kale ajri xasan allah ka siiyo waxaan u malaynayaa madrasadan cusmaan bin cafaana leeyaha magaceeda waxay ka mid tahay madrasooyinka degmada galareeri waalidka marka waxaan leeyahay yaroo nafteeda ka bilaaba ilmaha ha lagu dheganaado ilaa qalbigooda owtaam ka noqdo oy diinta ka fahmaan ha lagu dheganaado boqolkiiba boqol ha la adkeeyo maraakisda iyo macaayidda khayrku ka socdo oo diinigana ha lagula dadaalo ugaas cabdulaahi daahir ugaaska beesha ayaa wuxuu ka hadlay fasaadka bulshada isagoona waalidiinta ku yidhi ha laga joojiyo ardayda waxyaabaha fasaadinaya akhlaaqdooda waxaan u mahad celinaynaa runtii waalidiintii iyo macallimiintii ardada qalin jebinaysa wax badan ka soo qabta ardada waa dhegaysanayseen waa dhammaantood saqiiray wada ahay haddana waxa ay akrinayaan iyo diintay akrinayaan iyo siday wax u fahmeen wax la soo koobi kara ma aha waxaan kaga digaynaa marka canug in la fiiriyo meesha aad adigu geysid ilaa qaangaadkiisa uu ku weynaado hadda waxaa yimid beersalaax waxa la yidhaha taleefoonno waaweyn ee tiktok iyo adduunyo iyo wax ay ku jiraan qadiyadda taleefoonada waaweyn ee shayaadiinta iyo xaaraantao dhan ay ka buuxaan ee guryaha yaal ee ardada markii dugsiga loo soo diro dugsiga qur-aanka ay ka soo baxaan waxaad og tihiin macallinka wixii uu ardaga soo baray gurga ayaad ku baabi'inaysaahe ogow waalidiinay waxaa idin leeyahay ka joojiya canugaas qalbigiisu waa miimiriya miimirigaas wax kale ha uga duubina ka leexda madarasatu cuhmaan binu cafaan ayaa horey waxay u soo saartay arday dhammaysatay qur'aanka kariimka oo tiradooda kor u dhaafaysa ilaa iyo konton arday walalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusi xilligan waa nagayntaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu